kulanti waacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo berla barnaamijka waxaad la socodsiin doontaa anigoo sacdiye maxamed maxamuud waxaa farsameynaya cabdinajiib aweys isxaaq alaba barnaamijka waxaa nagala qeyb qaata caruurta ku sugan magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada caruure waxaa barnaamijka uga qeyb qaadan kartaan islamarkaana si toos usoo wici kartaan nambarka ah waaibir lixal sideed sideetaniyo sagaal sagaashaniyo sagaal afartan waaibir lixal sideed sideetaniyo sagaal sagaashaniyo sagaal afartan ayaa barnaamijka uga qeyb qaadan kartaan caruurey meel kastoo ay joogtaan jimco wanaagsan subax wanaagsan ayaa hawada kaleah
وصعد على فقط
haddii aan fursadda sii jecelnay barnaamijka nagala qayb qaataan alo wasalaamu calaykum caruurey waxaa barnaamijka uga qayb qaadan kartaan islamarkaana si toosa soo wici kartaan lambarka ah waa abir lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa abir lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa barnaamijka uga qayb qaadan kartaan alo wasalaamu calaykum dhegeyste caruurtaasina qadka taleefoonka ayaa qaybii ugu wareeyay barnaamijka maaweelada caruurta ee raadiyo birla ayaa ku guda jirnaa caruure caruurta dib kala soo qabsaday barnaamijka haddii aan ugu celiyo lambarka ay uga qayb qaadan karaan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa barnaamijka ugu qayb qaadan kartaan caruure meel kastoo joogtaan jimco wanaagsan subax wanaagsan ayaa hawadinka leenaha alo wasalaamu calaykum caruurtaasina qadka taleefoonka ayaa kogo-ay welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka maawalada caruurta ee raadiyo beerla qaybihiisii ugu horeeyay ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaa si toos inagu maqlaysaan muwjada dhirirkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic sideed meegaartis oo ku beegan magaalada beledweyne ee deegaanada hoos yimaada alo wasalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelkaa ku sugan tahay iqro maxaa barnaamijka ugu tala gashay
qur'aan inoo aqri
بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب- قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
sadaqa alacdiim wasadaqa rasuul kariim iqro yaa salaamaysaa
hooyada iyo aabbahay macalinka dugsiga walaalaheega oo dhan aada ayaa u mahadsantahay iqro sida wanaagsan waad barnaamijka u qeyb qaadatay waa kaaga mahadcelinayaa dhammaan dadkaa salaantana waa filay inay ku maqlayaan taa mid lamida ay hawada kuu soo marin doonaan caruurta kale ee qadka ku jirta ayaa fursadooda siinaya halo wasalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelka ku sugantaha walaal
وعليكم السلام ويقرأ شكتم قال الدين iqro maxaa barnaamijka ugu tala gashay قرآن inoo aqri
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين yaa salaamaysaa iqro
hooyaday iyo aabbahay iyo walaalahay muslimiinta dhan
aada ayaa u mahadsantahay iqro sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahad celinayaa dhammaan dadka islaantana waa filayaa inay ku maqlayaan taa mid lamide ay hawada kuu soo marin doonaan caruurta kale ee qadka ku jirta ayaa fursadooda siinaya halo wasalaamu calaykum
salaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawow magaca ciyaalka ku sugan tahay
waa walaal mariimo joogta xaafadda kush maryamo maxaa barnaamijka ugu tala gashay waa ka xumahay maryama qadka taleefoonka ayaa ka go-ay hadduu waqtigu saamaxo dib ayay noola soo xiriiri doontaa qaybihii ugu horeeyay barnaamijka maawalada caruurta ee raadiyo birla ayaa ku guda jirnaa caruure caruurta qadadka ku jirta ayaa fursadooda siinaya jecelina barnaamijka nagala qayb qaataan halo wasalaamu calaykum welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka maaweelada caruurta ee raadiyo birla haddii aan ugu celiyo caruurta dib kala soo qabsaday barnaamijka lambarka ay uga qayb qaadan karaan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan caruure caruurta qadka ku jirta ayaa fursadda siinaya allo wasalaamu calaykum welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka maaweelada caruurta ee raadiyo birla weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo berla caruurta ku jirta qadadka ayaa fursadaha siinaya halow asalaamu calaykum welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo berla caruurta qadka ku jirta ayaa fursadooda siinaya halow asalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelkaa ku sugan tahay
xaafada buunta magaca
caasho caasha soo dhawow maxaa barnaamijka ugu talagashay
hooyadii aabahay
maxaa caasha barnaamijka ugu talagashay
ducaa
inoo aqri
qul bismillaahi raxmaan qul wallaahu axad allaahu samad yeelayeela
waa ka xumaa caasha qadka taleefoonka ayaa ka go-ay caruure markaana waxaa kusoo dhawaataan fariin
xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos ayaa taageeraya howlgalka ku-meelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee admis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya si ay nabad iyo amni uga hirgasho soomaaliya xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos waxa ay bixisaa taageerada saadka oo muhiim ah si ay u sahasho howlgalka wadajirka ah ee admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya taageeradan waxaa ka mid ah gaadiidka cirka iyo dhulka cilad bixinta baabuurta kaydka qaybsiga iyo hababka wax iibsiga ee howlgalka iyadoo qayb ka ah qorshaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayay admis waxa ay hiigsanaysaa in ay si tartiib tartiib ah u yarayso tirada ciidamada nabad ilaalinta ah ee dalka jooga ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta si loo fududeeyo kala guurka unsos waxaa ka go-an inay ciidamada ammaanka ee soomaaliya ku qalabayso agabka iyo khayraadka lagama maarmaanka u ah si ay si hufan u fuliyaan howlgalladooda taageerada dhanka saadka ah ee ay bixiso unsos waxa ay ku xoojinaysaa awoodda iyo wax ku-oolnimada hadafka ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee ilaalinta nabadda iyo amniga soomaaliya si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan oo ka dhasha soomaaliya aan taageerno dadaalada unsos admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya inta ay gudanayaan waajibaadkooda muhiimka ah
intaasi aan u gudubno fariintaasi aad dib ugu soo noqdo barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo berlo iyo cada- iyo caruurta ku jirta qadadka taleefanada halow asalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelkaa ku sugantaa walaal
israa dalka
yusra maxaa barnaamijka ugu talagashay
gabay aqri
magaalada dhibaatada ka dhaceysa qudusaynina ay leeyihi haddana kusanaa laga taago qarniyadan adduunyada si baa loo qaldaya qorax muuqaday doonayaan gacanta qarintooda awalay si qaadarda caruurka sunkulayeen qudusaynina ay leeyihi haddana kusanaa laga taago saxaabadii yahuud qooqa mee qabine qardar bay xasuustaan sidii qoomka loo galo waa qoon lagu shiidido qalad bay ku laayeen nebiyo qaadir soo diro qur-aankaa lagu xusay inay qaladka u dhashaane komsiir baabaliidhiga darkoo sida noola qoro qasanadihii maraykanna ku leh oo waxmataraana oo adaad mislika qaxinaysa au sheegin quwadan inay sii qasami doonto ukun aad ka furka marnimo qayr ma noqonayso falastiinna qaasi ma leho muslimna ma qaybsamee falastiinna anu wiilino aduu qalbiga mudu yaalo
iyo salaameysa
hooyaday abee
aada iyo aan umahadsan tahay sida wanaagsan oo aada barnaamijka u qeyb qaadatay waa kaga mahad celinayaa caruurta haddii aan ugu celiyay lambarka ay barnaamijka ugu qeyb qaadan karaan waa eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan caruuray allow asalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelka ku sugan tahay
magacayga waa firdowsoo joogta xaafadan waxaa firdooso maxaa barnaamijka ugu tala gashay
qur'aan habaryo inoo aqriyo
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل السلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم wasadaqa rasuulka kariim iyo islaamaysaa
hooyadan macaan aabbey macaan habaryaasha iyo aftiyaalaha iyo agaryaasha iyo dayaalaha aada ayaa u mahadsan tahay firdooso sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahadcelinayaa dhammaan dadkaas salaamtana waa filaya inay ku maqlayaan taa mid lamida ay hawada kuu soo marin doonaan caruurta kale ee qadadka ku jirta ayaa fursadooda siinaya low asalaamu calaykum soo dhawow maagaa ceelkaa ku sugan tahay waa ka xumahay caruurtaasina qadka taleefoonka ayaa ka go-ay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo berlah ayaa ku guda jirnaa caruuray halow asalaamu calaykum soo dhawow magacay halkaad ku sugan tahay waxaan joogtotiin caasho maxaa barnaamijka ugu talagashay
qur-aan inoo akhriya
بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم يا سلام يا عاشو هويدا يا بي ولا ليه
aada iyo umahadsantahay caasho sida wanaagsan ood barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahadcelinaya caruurta kale ee ku jirto qadadka taleefanada ayaa fursadooda siinaya halow asalaamu calaykum soo dhawow magaca ceelka ku sugan tahay
اقرأ جوابك عبد اقرأ نعيمة عبد خوش جوابك naciimo maxaa barnaamijka ugu talagashay
القرآن inuu akhriyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
sadaqa alcadiim wasadaqa rasuuli kariin iyo salaamaysaa
hooyada iyo aabbahay walaalay macaan iyo adeeryaasha iyo adkayaasha
aada aada ayaa umahadsan tahay naciimo sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahadcelinayaa qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo beerla ayaad maqlaysaan caruuray halow asalaamu calaykum
السلام عليكم wacalaykum asalaam soo dhawow magaca ceelkaa ku sugan tahay
magacaygu cabdi cumar cabdi waxaan ku duganay salwaad maxaa barnaamijka ugu talagashay
rasiido aqri
يا أيها البطل يا ساكن الجبل تنام في الكهوف تراقب الدول النصر حلف من نواصل العمل فاستمسك الجهاد وصابر لا تمل فسود للشجاع أضيف أم قتل الله أكبر الله أكبر الله أكبر
yaa salaamaysaa
هويدي معنا أبي معنا يا سلام يا يوم معلمينتي يا مسلمين aada ayaa umahadsan tahay sida wanaagsan oo aada barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahadcelinayaa guud ahaanba caruurey waxaa intaasi kusoo gebagabeynayaa barnaamijka maawilada caruurta ee raadiyo beerlo oo aada maqashaan subax kastoo jimco ah barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud waxaa farsameynayay cabdinajiib aweys isxaaq inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doona caruurey waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caruurtii soomaalida